kulan wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka horumarinta nabadda iyo maamul wanaagga ee radio besnai magaceyga waa baxsiis xasan mucalin toddobaadkana barnaamijka waxaan kusoo qaadan doonaa sida loo horumarin karo cadaalada bulshada iyo nabadda barnaamijka waxaa igala qeyba gali doona mid ka mid a aqoon-yahanada ku nool magaalada jowhar iyo maamulka degmada jowhar waxaan ugu horeyn barnaamijka kusoo dhaweynayaa cumar saalax cabdi waxa uu ka mid yahay bara jaamacadeed islamarkaasna waxa uu yahay aqoon-yahanada ku nool magaalada jowhar waxaan wax ka weydiinay sida loo horumarin karo cadaalada bulshada wallaahi horta cadaalada waxawaay si loo sarxaadeeda waxawaa way ballaaranta oo ma aha mid laba erey saddex erey lagu soo koobi karo cadaalada waxa waaye iyada oo wax la analaas gareeyo la miisaamo la falanqeeyo wax kastana laga laga laga fiiriyo dhinaca xaqa dhinaca wanaagsan dhinaca diinta ay raalli ka tahay waana arrin dhexmari karta mar kasta arrin laisu qabsaday oo bini aadamiga oo isku qabsaday marka waxa waye waana waana mataqaanaa mark waxawa waxaana wanaagsan labada mataqaana isqabsatay arrimahooda la dhegaysto ayagood wada taagan oo xur ah oon cabsi jirin kabacdina mataqaanaa laga fi la falanqeeyo laga baaraan dago dhinaca fiican laga fiiriyo dhinaca wanaagsan laga fiiriyo dhinaca mataqaanaa xaqa uu raacsiisan yahay iyo dhinaca aanu raacsiisneen lagu kala lakala saaro in mataqaanaa markaasi sida diinta islaamka ay qabto wax kastana wanaagga iyo diinta la waafajiyo
waan gartay bulshada laftirkooda aqoon-yahanada sidee uga qayb qaadan karaan inay horumariyaan cadaaladda bulshada
aqoon-yahanada qayb weyn bay ka qaadan karaan oo sababta waa waxaa la yihahdaa aqoon-yahanada waa in dheer garato waa dheer garato waa la yihahdaa wax wax mataqaanaa inay dadka wax baranin aanay arkaynin aanay dareemaynin ayay arki karaan marka waxa waaba qaybta ugu muhiimsan ee la ee la doonayo inay mataqaanaa cadaalada ay mataqaanaa toosiyaan ay hirgeliyaan oo ay bulshada mataqaanaa ku hagaan dhinaca wanaagsan qur-aankaa lagu sheegay fa idaa xakamtum bayna annaas an taxkumuu bilcadli horaaba loo yiri moogtaa marka waxa waaye cadaalada saas ayay muhiim u tahay dadka mataqaanaa aqoon-yahanada leh waa kuwa gundhiga u ahbo inay mataqaanaa barnaamijkaasi oo cadaalada inay mar walba markii garsoor la u yimaado oo arrin caloosanto ama arrin dhibaato ay timaado in sida mataqaanaa xaqa ah ay gar garta ay xijiyaan dhinaca xaqa leh ayna ka waree ayna ka wareejiyaan dhinaca been sheegatada ah oo mataqaanaa oon xaqa mataqaanaa aan shuqul ku lahayn ama dhibaatada aysan mataqaanaa aysan ku dhicin marka waxaa saas ayay mataqaanaa marka aqoon-yahanadu laga laga rabaa waana qaybta gunta uu ahbo ayaga inay mataqaanaa hawshaasi inay fuliyaan
dhanka odayaasha dhaqanka usoo jelaana odayaasha dhaqankooda qudhooda sidee cadaalada u horumarin karaan
wallaahi horta oday dhaqameed wuxuu oday dhaqameed fiican ku noqon karaa owna bulshada garsoor ugu sii hay karaa magac ugu sii yeelan karaa haddii mataqaanaa cadaaladda oo ku dhegan yahay oo labada qofooda uu kala garsoorayo sii sii mataqaanaa xaqa leh xaqiisa uu siinaayo si aan xaqa lahayn uu leeyahay inuu yihahda laga rabaa saaxiibo meesha xabbi kuugu yaalaana iska tag odayga mataqaanaa aan cadaaladda hirgelinin oon cadaalada mataqaanaa wax ku garsoorin oday maba noqon karaayo cid aaminaysa ma jirto cid soo dhawaysanaysa ma jirto wuxuu noqonayaa nin laisku sheegay oo laleeyahay hebela ahaa kaas kaas awlka hore mataqaanaa wanaag lagama sugaynin nin mataqaanaa ilaahay ka cabsanaayo maaha waa nin mataqaanaa duuri raaca waa nin mataqaanaa mataqaanaa xaqa aan ummadda u kala garsoonayn marka waxa waaye odayga dhaqameedka waxa waaye waa waa kolleyba da'diisa da- qof wuxuu noqonayaa qof da'diisa ay weyn tahay qof waqti dheer wax soo joogay adduunka korkiisa qof wax badan soo arkay oo wax badan la soo xeeriyey marka waxaa la rabaa sida garta ay tahay garta waddada ay ku toosan tahay inuu mataqaanaa marsiiyo oo dad garna maba timaado in ilaa laga helo qof dulman iyo qof la dulmiyey ama wax qof wax laga dhacay ama qof wax dhacay ama qof wax haleeyey iyo qofkii wax laga hadleeyey ama waxyaabahaas oo dhan ayay saasay ku imaan kartaa marka waxaa la rabaa in mataqaanaa si maskax iyo deganaansho iyo islaamnimo ku jirto in looga baaraan dego kabacdina dhinaca cadaaladda ay jirto garab lagu siiyo oo lala oo lala jiro cadaaladda saasayna wanaag wanaaga iyo magaca iyo sharafta iyo mataqaanaa muslimnimada ay ku shaqayn kartaa
cumar saalax waxaan u baahan nahay inaad noo kala saarto cadaalad iyo cadaalad daro maxay kala yihiin
cadaalad iyo cadaalad darro waa laba erey oo iska soo horjeedo waxa waaye cadaalad darro haddaan ku bilaawno waxa waaye garsoorkii oo la la jaleeciyey oo oo mataqaanaa dhinacii wanaagsanay laga leexiyey oo garab la siiyey dadkii wax dhacayay garab la siiyey dadkii wax dilayay garab la siiyey dadkii aflagaadoonayay garab la siiyey intii dhibaatada aabbaha iyo hooyadu aad garab la siiyey waa taas ayaa cadaalad darro ah ca- cadaaladdana waxa waaye ayada oo la fiiriyey dhinaca wanaaga la fiiriyey dhinaca mataqaanaa diinta islaamka waxay ka qabto dadka isu soo qabsaday in wanaagga lagu xukumo ayada oo x- xaqa garab la siiyey qofkii wax tabanayay xaqiisa la siiyey qofkii wax laga tabanayna xaqdaradiisa lagu cadeeyey marka labada erey macnahooda waxay kala noqonaysaa sidaas
waan gartay aqoon-yahanada dib ha uu soo laabano Eh, ma jirtaa wacyigelin dhalinyarada sida iskuullada in laga soo bilaabo ilaa jaamacada wacyigelin in laga samayn karo si bulshada loogu wacyigeliyo in mar walba cadaaladda sare loo qaado
wallaahi waxa waaye cadaala wacyigelintu waa muhiim waxa waaye bini aadmiga xoola ma aha bini aadmiga xoola ma aha xoolaha waxaan kaga duwanahay annaga xoolo oo is- isdacweynaayo oo garsoor u tagaayo oo anala garsoora dhahaayo oo gar hanalo kala qaada dhahaayo ma jiro marka ilaahay annaga karaamooyin karaamada uuna siiyey oo xoolaha nooga saramari ayayba ka mid tahay arrintan ayayba ka mid tahay marka waxa waaye in mataqaanaa cadaaladda ay shaqayso ayuu ayuu ayuu ayuu magaa tuulo ku dhisnaan kartaa magaalo ku dhisnaan kartaa caasimad ku dhisnaan kartaa qaran ku dhisnaan kartaa bulsho kastana ku dhisnaan kartaa waa marka cadaaladda in ummadda lagu wacyogeliyo oo lagu dhiirigeliyo waa muhiim ka qayb qaadashadeedana waxaa laga rabaa bulshada inta waxgaradka ah oo waxtarka cadaaladda ay leedahay mataqaanaa ihin yaqaano ayaa laga rabaa marka waxaa la rabaa in mataqaanaa culamaa udiinka ay horseedaan in culamaa udiinka calanka ay u qaadaan waxa waaye inay xaakimiinta ay calanka u qaadaan inay xa- xaakimiinta is- is- iska ilaaliyaan waxa waaye xaakinka wanaagsan ama qaaliga wanaagsan waa midka cadaaladda had ii jaran wax ku xukumo waxa waaye kaasine waa in waa inay ogaa wax todobada ilaahay car carshigiisa hooskii ca- carshiga hooskii ilaahay harsanayso todobada mataqaanaa oo oo oo qofood ayuu xaakinka oo ugu horeeya alimaamun aadilun ay ayaa ugu horeeyo marka inay ku ku baraarugsanaadaan haddii qof uu faa'iidayo waxa waaye waa qof mataqaanaa ummadda cadaalad ku xukumay haddii qof uu kasaaraayana waa qofka cadaalad darrada ummadda ku maamulay marka waxa waaye culamaa udiinka inay hogaamiyaan ololaha mataqaanaa wacyigelinta xaakimiinta inay hogaamiyaan eh, wax walba la cadeeyo eh, in ay hogaamiyaan muxuu ahay bulshada inteeda waxgaradka ah ardada dhammaan sidaas garanjarhay ay u noqoto haddii intaasi dadka ay wada gartaan ay ku baraarugaan waxaan aaminsanahay wanaagii uu soo hoyday oo cadaaladii gacanta midig lagu qabsaday gabagabadaas la soo gaarnay xiriirka ka dhexeeya cadaaladda iyo nabadda waa maxay
waxaan aaminsanahay haddii cadaalad timaado inaysan ina inay nabadda ay waarayso nab nabadda waxay waxaaba lagu heli karaabo haddii la helo cadaalad bini aadmiga ilmihii nabi mataqaana nabi aadan nabi aadan u dhalay ayaa isi soo dilay markaasay soo bilaabatay inuu bini aadmiga isqardoofo ay soo bilaabatay ma from that day on maalintaas marka laga soo fiiriyo ilaa bini aadmi intuu jiray iyo intuu jiri doono waa la isqardoofayaa waa la isqardoofayaa oo waxa waxaan ka wadaa wax un waa la kala tirsanayaa ha badnaadaano ama ama ama ha yara ama ha yaraadaano ama ha dheeraadaano ama ha badnaadaano marka waxa waaye mar walba waxaa wanaagsan si loo kala badbaado oo mataqaanaa dagaal aanu u dhicin aanay dhibaato u dhicin in cadaaladda wax lagu maamulo oo cadaaladda ay noqoto midda ummadda u cad oo wax lagu qabanayo haddii cadaalad darro ay timaado nabad meesha waa ka baxday waana u dhammaatay dagaal iyo dhibaato dilna laga bixi maayo
fariintaada ugu dambaysa bulshada
wallaahi fariinta ugu dambaysa ee bulshada waxa waaye bulshadayna fariinta ugu dambaysa horta waxa waa ummadda mataqaana annaga oo dad muslim aan nahay dad wakti dheer mataqaana soo noolaa ayaan nahay dad mataqaana oo diinta islaamka wakti dheer soo kusoo dhaqmaayo ayaan nahay waxa waaye kolleyba wax waa la kala tirsanaa wax waa la kala tirsanaa marka laakiin waxa waa inta garsoorka maanta gacanta oo ugu jiro oo loo imaanayo ee la soo cabanaayo oo wax laga sugaayo inay xaqa iyo baatilka kala socdo waxaan ku dhiirigelinayaa si ay adduunyadoodana ay u badbaado sharaftooduna u badbaado aaqaradoodana ay janno u galaan inay cadaaladda ay tahay midda ay ku badbaadi karaan badbaadada qofka dhibaatada loo geystay oo cadaalad darradana loo geystay hadduu ku sabro waxa waaye ilaaha bedelkeeda siinaayo laakiin qofka jabay ee guuldarrada usoo hoyatay waa qofka xaakinkaa oo ama qofku xakumaayo oo cadaalad darrada xakumaayo oo samaynaayo
cumar oo mahadsan yahay markan waxaan u jaleecayaa maxamuud xasan bariise waa xogeeyaha dowladda hoose ee maamulka degmada jowhar waxaan wax ka weydiinay haddii ay jiraan qorshayaal ay ku doonayaan in ay ku horumariyaan cadaaladda bulshada iyo horumarinta nabadda magaalada jowhar bismillahi raxmaan raxiim aada umahadsan tihiin maamulka degmada jowhar arrimaha horumarinta nabadda waxaa kaga qorshaysan wax weyn sababtoo ah degmada iyo magaaladan waxay ku tiirsan tahay waa nabad haddaan nabad la helin ma imaanayo ganacsi ma imaanayo amni ma imaanayo isdhexgal ma imaanayo shaqo wax walbana waxay ku xiran yihiin nabad marka nabadda annagu waxay noo tahay priority one wax walbana iyadan ka horeysiinaynaa si loo helo nabadgelyo guud oo maxaa la yidhahdaa horumarna lagu gaaro
su-aashan xigta cadaaladdu waxay qayb ka tahay nabaddu na bulshadu in laga wacyigeliyo si cadaaladda ay ugu dadaalaan laga soo bilaabo maamulka ilaa iyo bulshada magaalada ayadan dhankooda maxay tahay waxyaalaha aada ku dooneysaan oo ku horumarisaan
cadaaladda waa shay muhiim ah oo wanaagsan wax walbana iyada asal u ah annaguna maxaa la yidhahdaa bulshadu waa ku wacyigelinaa waanu ku dhiirigelinaa mar walbana ilaahay agtiisa ayaa cadaalad taalaa annaguna taas ayaan qayb ka nahay in dadku ay cadaalad iyo wanaag ay helaan
haddaad bulshada aad ku dhegeysanay aada u qeexdo cadaaladda iyo nabadda waa maxay farqiga udhexeeya
cadaaladda iyo nabadda waxa waaye waa wax isku xiran oo waxa farqiga u dhexeeya ma jirto cadaaladda waa maxaa la yidhahdaa qof maxaa la yidhahdaa xaqiisa si cadaalad darra ah loogu qaato ama lagu dulmiyo markaas waxaa ka imaan karta marka nabadgelyo darra ka imaan karto marka qof wax oo lahaa laga dulmiyo si dulmi ah loogu qaado amba laga dulansado qofkaas wuxuu sameynaa cadaalad darro sameynaa wuxuu sameynaa maxaa la yidhahdaa nabadgelyo darro oo wuxuu sameynaa inuu gacan ka hadal yimaado ama dhib u geysto ama dhibaato ay timaado marka nabadda iyo maxaa la yidhaahdaa iyo iyo iyo iyo iyo iyo cadaaladdu sidaasay marka mar walba ay ay isugu xiran yihiin
kulamada aad bulshada u qabataan ma maamulka ma isleeyahay saraa loogu qaadi karaa nabadgelyada ama horumarinta nabadda
si fiican waa waayo bulshadu kulamada waxyaabaha kasoo baxa waxa waaye in waxa dadka la dareensiiyo inay waxa ayaga ay leeyihiin dowladnimadana ay ayaga leeyihiin nabadgelyada iyo cadaaladuna ayaga ay leeyihiin maamulkana uu yahay coordination in waxaan uu haga ama isku xiro uu yahay marka bulshaduna saasaan u dareensiinaa si ay markaasi ayaga ugu timaado commitment ah in waxaan ay ka go-naasho ayna ayaga leeyihiin ay ilaashadaan
mudan xogeye waa maxay si bulshada wacyigelin loogu sameeyo waxyaalaha maamulka uu ku dhiirigelinayo bulshada in sara ay ugu qaadaan in cadaaladii la ilaaliyo nabadii la ilaaliyo maxay tahay waxyaalaha ku dhiirigelinaysaan bulshada
bulshada waxyaabaha aan ku dhiirigelinayna waxaa waaye marka cadaalad la raadinayo in si sax loo raadiyo si musuq maasuq iyo maxaa la yidhahdaa wax adoo cadaalad darro tabanaysa haddana dad cadaalad darro kale ku raadiso musuq maasuq aad ku raadiso oo allaaluush aad ku raadiso oo aad si qaldan wax u raadiso waxay noqonaysaa dhibaatay noqonaysaa marka wax raadinaysa wax kaa maqan yihin inaad si sax u abaarto wadooyinka loo maro iyo maxaa la yidhahdaa nidaamka loo maro broceska saxda ahaan qofka uu u maro sidaasaa lagu gaari karaa
dhanka maamulkiina markaan usoo jaleeco oo aan kasoo bilaabo cadaaladda qaab cadaalad ee wanaagsan ee aada bulshada ula ula dhaqantaan ma inoo qeexi kartaa
bulshadu annagu mar walba waxaan u nahay dhexdhexaad waxaan u nahay cadaalad iyo wanaag sababtoo ah waxa annagu aan haynana waxaa iskale bulshadu bulshaduna markaa service deliveryga ay u baahneedna si saxaan anagu ugu gaarsiinaa taasaan cadaaladda
ah mudan xogeye haddii bulshada dhexdeeda sida goobaha ay dadku ay wada fadhiistaan ama ha noqoto dhalinyarada kubadaha ciyaaro ma is leedahay meelahaas waa laga soo bilaabi karaa in bulshada laga wacyigeliyo cadaaladda iyo nabadda
sababtoo ah dhalinyarada goobaha la isugu yimaado ama dhanka sportiga oo kale sportiga waa horumar waa isdhexgal bulsho marka isboortiga loo yimaado oo isdhexgal yaa imaanayo wacyigelinta dhalinyarada in wanaagga ay ka shaqeeyaan inay cadaaladda ka shaqeeyaan inay nabadgelyo darada ay iska ilaaliyaan waxaasoo dhan iyaa maxaa la yidhahda meeshaas laga soo ambaqaadi karaa run ahaantii dhalinyarada bahda sportigana aad ay u wanaagsan yihiin oo magaaladan shaqo fiican ay hayaan maxaa la yidhaahdaa dowladnimada iyo wanaaga iyo horumarkana qeyb ay keyin waa ka qayb qaataan wixii kale oo markaas oo caqabad keeni karana intaan dowladdii iyo nidaamkii systemkii loo soo gudbinma iyagaa ka hortago marka waanu ku ammaanaa dhalinyarada bahda sportiga iyo magaalada gabagabada aan soo gaarnay afarta xaafadood ee magaalada jowhar guddoomiyaashooda iyo bulshada ma kala shaqaysaan sidii bulshadii loo bari lahaa in cadaaladdu ay leedahay mudnaanta koowaad nabadan loo horumariyo
waa kala shaqeynaa sababtoo ah guddoomiyaashu annaga waxaan amar ku siinaa in ay ay ay ay arrimaha nabadgelyada iyo cadaaladda ay horumariyaan priority one sababtoo ah districtiga waxaa priority one u ah nabadgelyada iyo cadaaladda marka waxaa annaga noo qorshaysan oo qodobka koowaad noo ah cidda annaga na hoos timaado oo maxaa la yidhahdaa na amaran ku siinaa oo arrimahaas inay ka shaqeeyaan marka si fiican inay ugu shaqeeyaan fariintaada ugu dambeeya ee aada bulshada magaalada jowhar aada la wadaagayso walla fariinteeda ugu dambeyso bulshada magaalada aan la wadaagaya waxay tahay in nabadgelyada laga shaqeeyo oo hadda nabadgelyada aan haysana si wacan loo sii adkeeyo cadaaladda iyo horumarkana loo istaago oo si wacan loogu shaqeeyo wax walba oo cadaalad darro keeni kara ama nabadgelyo darro keeni kara cidda ay dhibaysana waa bulshado bulshaduna inay ka feejignaadaan sida hadda ay wax u wadaan ay sii laba jibaaraan ee si wanaagsan ay maxaa la yidhahdaa dowladooda iyo nidaamkooda iyo systemkoodii magaalada ay u ilaashadaan nabadgelyada guudna laga shaqeeyo intaas aan aan aan aan la wadaaga guud ahaan halkaas ayaan kusoo gabagabanayaa barnaamijka horumarinta nabadda iyo maamul wanaagga oo toddobaadkaani aan kusoo qaadanay mawduuc la xiriira sida loo horumarin karo cadaaladda bulshada iyo nabadda intaanu mar kale kulmi doono barnaamijkan madlimad ah sidaasi nabadgelyo